labaatan galabka daqiiqan hadda waxaa la isheegaya nin oo suudo oo la yiraahdo labiray meel la yiraahdo oo sababto aan wax saa ka fogeyn in oday ahoo maxaan tirahdaa aan aqaano oo aada aan u garanayo in uu soo ritay oo uu ku dhintay inuu tirada guud ma xaqiijin karo ma xaqiijin karo ila waxaa la xaqiijin lahaa meesha markii dadka isbitaal la seexinayo ay ku dhimin uu ku dhimanayo qofka ayaa qof dhakhtar meesha joogaa la xaqiijin lahaa marka klinikii hadda ma sheegi karo meesha isbitaal yar oo loo kala ahaa ka furan sida aan maqlayo isbitaalka sida ahana de isbitaal ganacsi uu ahaayo waa tabartiisa wuu xirtay laakiin baahida wuu kaafin waayo sida ii sheegay wuu kaafin waayo marka mar labaad baan ku egnaya dadka islaamka meel kasta ay joogaan maxaan tirahdaay meesha wixii la gaarsiin karo imika dawaa lagu gaarsiiyo loo gurmado ayaan gaarsiinayna baakasan u jeedinayna yaa maya tirikoob ade annaga ma samaynan dan ma sheegi karno tirikoob ma samaynan ma joogno waa war naloo soo sheegayo hebel baa dhintay hebel in laleeyahay waayo marka tiro dhab ah oo cayiman kama hayno wallaahi horta waxaan waa waa masiibeedka khadbaani ah shanbiyeedka maxliyadan oo kale maxaan ku irahdaye waxaana waxay kasoo bilowdeen ba saacda ugu maqlaa maxaan ku irahdaye jirib iyo kakor iyo meelahaas soo marmaray laakiin meelaha uu soo maray oo degmooyin ama ha aadeen ama tiilaha aadeen uu kasoo kaxay oo hadda uu soo maray oo uu soo dhaafay waa dhimashadan hadda oo meeshan ku dhacday faraha badan may salaxayn dadka dee fis badan sida badan isaga hadda ceelal baa ku yaala oo maxaan ku raday maroora ah ku yaala degmada gudaheeda laakiin tulooyinka ma lahan ceelal lacbo ma lahan ee dadka sida badan waxay dhaansadaan meel ama war ah ama webi ah ay dhaansadaan waxaan un keenayana waxaa waaya inkastoo maqaadiir haddii ay iska tahay waa uun maxaan ku rahday biyo aan nadiif ahayn oo la cabo baa keenaya waxaan xilligo iska aada u kulul oo xaaladii ay kuleelku aada u daran yahay